Munaasabadan oo lagu qabtay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa ahayd mid xarigga looga jarayay madarasad lagu baran doono Qur'aanka Kariimka iyo axkaamta. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka madarasada cusub, culimada magaalada Baydhabo, dhalinyaro, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale. Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cali, maamulaha madarasada, ayaa ka warramaya waxyaabaha lagu baran doono.
waa la boqol oo markaasi oo runtii waa sacow kuray iyo gabdhaba ilaahay gabdha gabartaasna walaasha walaashaan barakhaay xoolashaan barakhaay awlaadiyaalan barakhaay aaday aawdii ilaahay subxaana watacaala anka ifri hoodhamadan ilaahay naxariisa ilaahay ingeysa intaasa ha gabagabaaya marti sharaftii ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay madarasadan muasasatu dacwa muasata- muasasatu lislaaxa lidacwa wey may buu ahaa muasaso oo wanaag iyoonay dacwada ka sheegayasuu may buu ahaa muasasadaas haatana la garab suruma dadka dhan garab surumaan kheyrkan iskala dadaalan aliin baahanyi gululasan fayl iyo quruxooda iyo andiyaarigii iyo kolley inta san male iyaalminka jira hataa anima alanka gordaas sababtiyan welimeed ilaahi subxaana wa tacaala iyo qiyaamanimaba kala gidfaday marka unu markhaati kulaadaan insha allah ilaahi subxaana wa tacaala wali ogdina mu'asasadan culmo adageeka haankuusi kor yahaneenkuusti yahaafadaniinshaanti yo antahaneenka harayti dhowrtooka muhaadiraninjeedidi hatte iyo hatika dambena diyaaran ate wal kale malkiinku baahan ada inada garab surinte taageerte kunkooka shilingeeke oo ada dhiibatay mu'asasadan an dhiibati wafna meel ma jeeyo bukriyay tanga heta dad ma jeeyo laakiin anin lamadoo wed adina lamadoo wed iyo an isku dhiibneen yoogee iska dardaraas yoogee unigoo walanka taraas halka doolara oo ay taamto siyaas halka doolara sheekhi muhaadarada kooy laanki ilaahay kalaamshay qiimayow meel fayda lafadow yaha kiiga laanki ilaahay kalaamshay qiimayo ana hoosan dhakow may baa galay in allaha yarfacu bi hada alkitaaba aqwaaman wayadacu bihi alaakhariin may baa jaree ilaahay may sheegay inti qoom ilaahay diidun sababtiye ilaahay koran qaadaw miirsara sharaf ilaahay kadiirsiya waa sheegi dadna ilaahay diintun iyo dulaysideen oo daciifiyeen ilaahay hoosan dhakaw yala sheegay dadka diinta ilaahay hoosan dhakaayo meelo kala qiimayaayaan may hagalaayana wayadacu bihi alaakhariin hagalaaya ikhwaani fillaah Eh, may buwaa ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم رسول الله ما بأري إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث بني آدم هديد ما ما يلري أما شيء ما تسقوها madarasada cusub ayaa wax lagu bari doonaa carruurta ku nool magaalada Baydhabo maadaama ay ku yaraayeen madarasooyinka Qur'aanka Kariimka lagu dhigo